haatan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxayna soo diyaarsay falastiin axmed iiman
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah wasiirka arrimaha qoyska haweenka iyo xuquuqul insaanka sahre maxamed cali samatar waxaanu wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimaha ku aadan dumarka iyo xuquuqdooda sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha mahadsanid mahadsanid faustin wasiir waxaa jira in haddaan ku horumarno guud ahaan dumar badanaa ku nool dalka soomaaliya qeybo kala duwana nolosha kasoo qaata adiga mar dhawaad dalka ku noqotay inkastoo aad horena dhowr jeer aad u tagtay waa sidee guud ahaan xaalada dumarka xilligan xagga nolosha iyo horumarka ay sameynayaan dhinacyada kala duwan ee bulshada
mahadsanid falastiin horta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed meel walba ha joogaan arrinta xaaladda soomaaliya maanta guud ahaan waa marxalad oo wejiyo badan soo martay haddana usii socota wejigii wanaagsanayd ama dariiqii wanaagsanaa haddii gaar ahaan aan uga hadlo xaaladda haweenka soomaaliyeed waa la socotaan haweenka soomaaliyeed qeybta ay kasoo qaateen dadaalka dowladnimo dadaalka wadaninimo ayagoo maraya marxalad xun ayagoo ah dadka ugu liita oo dhibaatada ay taabato marka waan la soconaa markii dagaal dhaco dadka ugu nugul waa haweenka iyo caruurta iyadoo saas ay tahay bay haweenka doorkoodii iyo meel meel kasii fog ayay gaareen ayna ayna ka qaateen marka haweenka weli ma la gaarin ama soomaaliya weli diyaar uma noqon waqtigii la oran lahaa waa laga waa laga baxay ama waa la dhaafay marxaladii ahayd dhibaatadii waa laga gudbay ama dagaal waa laga baxay oo nabadgelyo oo guud ayaa jirta marka haddaan soo soo gaabiyo hadalkeyga haweenka waxay u baahan yihiin in karaamadoodii kor loo qaada si karaamadooda kor looga qaado waa in ay helaan protection nabadgelyo oo waa in la sameeyaa sharuucihii xaqa dhoori lahaa xuquuqda haweenka caruurta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa jirta in dumarka culeysyo badan ay haystaan gaar ahaana dhinaca dowladda culeysyada ka haysta waxaa la sheegaa inay tahay shaqo helistoo kale inay ku dhib badan tahay oo waxa wiilka iyada lamidka ah ilmaha hadda jaamacadaha kasoo baxoo kale ama dadka dibadaha kasoo laaftay ay ka heli karaan dowladda inaanay gabdhuhu ka heli karin ma jirtaa qaab wasaaraddu ay ugu talagashay in gabdhaha ay uga caawiso nidaamka shaqo helista
waa runta haweenka soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn waxaa hadda haysta waxaa kamid ah in ayan helin xubintoodii markay timaado shaqasiin ama hoos usii daadeg markay timaado waxbarasho laftirkeeda ma haystaan number ku filan markay marka la yiraahdo xagga shaqaalaha shaqada ugu badan ee haweenka soomaaliyeed oo ay hadeer ilaa hadda ay ka qabtaan waa shaqooyinka ama aan ku iraahdo nadaafada ama haddii ugu badato aan ku iraahdo dadka markay soo galaayaan baara haddii dowladda federaalka aada fiirisid hal gabar agaasimo ah keliya ayaan leenahay waxaa jira maxaan ku iraahdaa in aanan la qaadanin ama aan la aqbalin marka ay shaqadii gabadha soomaaliyeed ay soo ay soo apply garayso oo amaba dhanka kalena aan u iraahdee gabdhaha soomaaliyeed laftirkooda waxaa muhiim ah ayagana inay dhiirigelin helaan oo ay tagaan meelaha shaqada laga bixinayo marka tan ugu weyn hadeerna haysato waxa weeye markii gabdhaha soomaaliyeed ama shaqooyinka ay imaadaan laguma celinayo qofkan malaha capacitiga ama ama xirfadii malaha waxa lagu celinayaa waa waa waa gabar gabadh waa ilaahey wixii uu ku siiyey darteedaa lagu celinayaa ma aha xirfad waxaa jirta mararka qaar ugu weyn ya aan ku dhamaysta dhibka ugu weyn waxay haysato waxay tahay mar markii la arka magacaagaba magac gabdheed uu yahay aaba la akrinayninba oo dhinac lagu dhigaayo marka arrintaa waxa loo baahan yahay in la isugu tago oona la gudbo marxaladaas inta badan marka gabdhuhu ay Waa- shaqo waa raad haa inta badan gabdhuhu markay shaqo raadsanayaan caqabadaha la sheegay inay la kulmaan waxaa ka mid a in iyaga mararka qaar loo dareemo qof dumarnimo in loo eego in ay dhici karto in lala galo maaragtay heshiisyo qofkii xuquuqdiisii ee ku xadgudbi kara ama mararka qaar wax soomaalida ay tiraada in lagu rakaateeyo in shaqo la siiyo si wax kale looga helo oo xiriir laga raadin karo mararka qaar taasina ay gabdho badan ka niyadiisho marka ma jirtaa qaab ay wasaaraddu doonaysa inay ku diiwaan geliso arrimaha noocaasa gaar ahaan kuwa ka dhici kara xafiisyada dowladda dhexdeeda oo mararka qaarna wasiir ay gabdhaha si gaara uga hadlaan oo la ogyahay inay dhici karaan amaba ay dhacaan falastiin mushkiladaha ugu waaweyn oo oo wadkeena maanta haysta oo loo baahan yahay shuruuco adag in laga soo jaraa waxaa ka mid ah waa waxaas harassmentka ama jinsiga ee loo yaqaano in eh, gabadhii mar lagu naad badan ay kala kulantaa ama ama eh, dadka ka sareeyey ama dadka la shaqeeya labadaba waxa wadanka looga baahan yaha waxay tahay sharci adag la meermariyana sharciga hadaa haddii lasoo dejiyo oo aan lagu dhaqmin asaga faa'iida male waa in shuruucaha dhowraya xadgudubka jinsiga aad loo adkeeyaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqa insaanku waxay aad ugu howlan tahay sidii loo baasgarayn lahaa ama loo dhamaystiri lahaa sharciyadaa dhowraaya jinsiga xadgudubka jinsiga xadgudubka kufsiga een, xadgudubka een, shaqa shaqo helista intaba laakiin sharciga haddii lasoo saaro oo lagu camalfalaynin hadda muxuuba sharci ka yahayba daliilo waxa u ah waxaa loo heli la-yahay gabdho badan oo jooga shaqooyinka ha ahaadaan kuwa dowladda ama ha ahaadaan kuwa prib- private-ka waa waxaa mahadsan kaloo ha aad loogu baahan yahay ha- arrinta tan inaan dhamaystiraan rabaa waxaa kaloo aad loogu baahan yahay kootada dastuurka u qo- u qoodeynaya qaybta gabadha in kor loo qaado oo la og yahay nabarka gabadha ee- ee ay xaq u leedahay waa mahadsantaha wasiir een, markana dhegeystayaashaan siinaynaa een, walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka arrimaha haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka zahra maxamed cali samatar oo barnaamijka marti noogu ah magacayga waxaa la yidhahdaa shacbiye cismaan geedi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda sareeda waxaan weydiinayaa wasiiradda ayadoo mahadsan Eh, waxaa jirta in ay dhibaatada ugu weyni gaarto haweenka iyo caruurta marka waxaa jirta in qaxooti fara badan ay buuxiyeen magaalada muqdisho caasimadeeda ee gudaha ah waxaa jirta marka qaxootigaasi eh, waayahana waxaa socda waxa la yidhaahdo in dhulkii dawladda la banaynayo oo la faaruqinayo waxaa ku waxay kusoo aadi karaan dadkaas maantida ah ee degan meelaha maxaan ku dhahay magaalada madaxda gudaheeda ka mid ah wasiiradda haweenka iyo carruurta haba u badnaada dhibka ay gaa ay taabanayso ee ama ay saameynayso ee maxaa qorshe ah haddii lasoo gaaro goobaha ay degan yihiin maxay wasiiradda qorshe ay ugu talagashay waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waxaa weeyaan anagu haddii aan nahay civil society ee dawladdu intaysan jirin waxaan anagu aan qaban jirnay waxyaabo fara badan oo aan ku caawin jirnay dadka dhibaataysan ee barakacayaasha ah maanta waxaa jirta dawlad dawladduna waxa weeyaan waa mag weyn tahay waxaa laga rabaa marka dawladda wixii ay qorshe ugu talagashay dadkaa baxaan qoraa barakacayaasha ee aan u shaqayn jirnay maxay qorshe ah ay dawladda ugu talagashay waa su-aashayda labaad waad mahadsan tahay adaa mudan haya wasiir Ee, waa mahadsan tahay walaashay su-aasha labada su-aalood bas waa su-aalo muhiim ah Ee, muhiimadeeduna waxay saaran tahay labadaba dowladda iyo civil society-ga waa run een, haatan waxaa nagu soo wajahan qaxooti badan qaarkoodna waaba imaadeenba Een, mahad allah iskale laakiin waxaa mahad gaar ah u- aan siinaya guddi waxaa is-abaabulay guddi ee, isugu jira een, shacabka soomaaliyeed culamaa udiinka oo isla markiiba markii dhibaatadan oo yeman timaaday u aruuriyey fan u aruuriyey lacag ummadda soomaaliyeedna u saagtay meel walba ay joogaan special kuwa muqdisho agaarkeeda jooga usoo yaboohay lacag Een, waxaan u celinaya aan rabaa halkan inaan ka sheego walaalkeen cabdi cali faarax oo asagana markab ku yaboohay ama een, markab iyo shibaalkiisaba aan idhaahdo een, u keenay in lagu soo ururiyo eh, qaxootiga markabkaa cunnada saada saaran maxaan ku idhaahdaa joodaryaalka saaran biyaha saaran intaba waxaa soo ururiyey shacabka soomaaliyeed oo ay u horseedayaan guddigan guddiga gargaarka qaxootiga marka waxaan horta arrintaas waxaan rabaa horta haddaas si gaar ah inaan inaan halkaan oga sheego muxuu ahaa walaalaheen dibadda walaalaheen meel walba degan oo soomaaliyeed inay ku daydaan shacabkan dadkan is-abaabulay oo oo u istaagay gargaarka taas waa mid tan kale isu diyaarinta maxay qorshe ula timid dowladda dowladda islamarkii waa istaagtay guddi bay diyaarisay guddi isugu jira dhowr wasiir sidii loo loo loo soo dhaweyn lahaa ummadan soo noqonaysa waxyaabaha ugu waaweyn oo dowladda aanan diyaar u ahayn waxaa kamid ah logisticadii ama qaxooti noosoo noo yimaada inta muddo ahba anaga qaxooti waa naga tegi jireen laakiin hadda inagoy noo imaanayaan waxa ugu horeeya waxay tahay horta qaxootiga ayaa wuxuu u kala baxaa saddex category mid waa dadkii yamaniga ahaa oo yeman u dhashay weligoodba soomaaliya aanan imaanin marka dadkaa waxay waxay hoos imaanayaan international refugee oo ah category oo international galaya oo caalami ah waxa ku oo caalami ah waxaa kusoo xiga kuwa soomaali iyo yemeni oo dadkii waa waagii horeba soomaaliya deganaa oo iska gaday maxaan ku idhaahdaa hantidoodii u guuray yemen ayaga waa yaqaanaan waddanka waa kusoo laabanayaan waa dad soomaaliah iyo soomaalidii u qaxday oo qaxid labaad haddana soo galaayo oo runtii ayagana dad liita ah aada u nugul marka intaba dowladda islamarkii waxay samaysay guddi oo tan ugu horeysa horta policygii baa baa la diyaariyey tan xigta goobihii la dejin lahaa waa run waa liidataa tayada caawinaad weyna nama soo gaarin walow ay jiraan hay-adaha caawiya refugiga caawinaadii ugu horeeyey ayagaa qabteen laakiin haddeer dowladda waxay waxay u diyaarinaysaa budget budget ka go-an budgetkii miisaaniyaddii hore u jirtay marka insha allahu tacaala haddeer dhowr meelmood iyadoo wada shaqeyn ay ka dhexeyso gobolka banaadir dhowr moolmeed meelood ayaa loo loo qabtay in loo dayactiro mushkilada ugu weyn jirta waa taya la-aan iyo tabartii oo aada u liidata siday doontaba ha noqotee dowladdu way diyaarinaysaa meelihii lagu soo dhaweyn lahaa ugu horeynta dayactirkii dabadeedna haddee budget sugan ay iyadoo loo sameyn doono waa mahadsanta wasiir waxaa jira in dadka imaanaya ay ku jiraan dumar iyo caruur marka laga soo tago hooyga u baahan daryeel caafimaad inay dhici karto haweenku inay uur leeyihiin ay daryeel u baahan yihiin inay ku dhali karaan goobahaasi sidee loo maareyn karaa baahiyahaas ay qabaan dadkaasi qaxootiga ee soo noqonaya
waa waa runtaa dadka intooda badan horta aaday u liitaan oo soo laabanaya haween iyo caruur ugu badan yihiin qaarkood waaba dhaawacba anaaba soo arkayba matalan haddeer markabka markii lasii waday waxaa hore usii raacay dhakhaatiir iyo iyo ners ilaa saddex ners ayaan jeclaha ayaa hore usii raacay oo dawadoodina wata maxaan ku idhahdaa markay soo laabtana dhakhaatiirta waa u diyaar caruurta markay imaanayaan runtii caruurta dhibaato mar badanay soo mareen waana aade daciif u yihiin nugul yihiin marka dowladda waa u diyaarisay dhakhaatiir isla marka emergency hore ka qaada isbitaalo geeya ama xataa faloobooyinkii ku shuba oo ayagoo dehydrata biyo la-aan ayay imaadaan qaarkood markabay soo mareen oo oo isbedel badana kusoo dhacay marka runtii dowladda aad isla marka waa diyaarisay emergencygii kala geyn lahaa isbitaalada iyo meelihii la tegi lahaa meelaha la dejinta guryaha ayaa u baahan dayactir taasaa aad loogu dadaalooya haddeer ha wasiir waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto walaal inaad weydiiso wasiiradda haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka zahra maxamed cali samatar bismillahi raxmaan raxiim waxaa la magaceyga waxaa waay saare cumar maalin guddoomiyaha inha ee diskararka labada xuquuq aadamaha waxaan rabaa wasiirda inaan weydiiyo sida uu qoraayo dastuurka linsa boliska oo uu horeeyo artikolka shanaad wuxuu qorayaa haweenka waa inay ku jiraan gudiyada madaxa banaan oo la magacaabayo kuwa lasoo doorto kuwa kuwa maxaa la magacaabo marka haddii kaa dastuurkan qodobadiisa principleska ah qodobkaas maadaama uu kamid yahay hadda waxaa jirta gud guddigii dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka oo ah arrin muhiim ah inay haween ku jiraan waxaa ka madaxeeda caasha jilada waa is-aasisay maanta waxaa nagu maqaala hon rabaa inay iga jawaab tahaa iyo maya hadday sax tahay in xukuumadda ay soo bandhigeen in nin lagu bedelo iyadoo marka horeba shan ay ahaayeen hal gabar ka ahayd in muxuu ahaaye marka arrintaas noocan kusuustaal waayo gudiyada kale ha ii dambeeyaan anaga marka waxaan rabaa konstitusiinta inaan ku adkeeyo inaan garabkeeda taaganahay oo maanta haddii laga codbadiyo xukuumadda laga codbadiyo aan diyaar unahay bulshada rayidka ah iyo haweenka soomaaliyeed in arrintaas baarlamaanka uga hortagno oo kasoo horjeesano ninka loo magacaabay ama waxaa yaqaana ma aqooni waa ninaan naqaano laakiin ahamiyadda waxay tahay genders inuu ahaato arrintaas su-aashayda oogaad waa taas inay muxuu ahaa arrintaas ay ay noo cadeyso midda labaad waxay tahay gudiyada hadda la magacaabo barliyata saddexda ah iyo guddiga soo socda human rightska ah kulli waa isku xiran yihiin iyagana waxaa waaye koontida haweenka waa ka maqan tahay human rightska hadda marku yimaado sidoo kaleeto isaga waxaa loo baahanya in la oleeyo annaga waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay marka wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyskaan qabna laakiin haddeer waxaan aada ugu faraxsanahay saala cali samantar inay haysato wasiirka xuquuqaha aadamaha oo ah xaqa haweenka xaqa ciyaalka xaqa hooyada xaqa aabaha xaqa muxuu ahayt xataa environmentiga intaasa leedahay marka intaasaan rabaa wasiirda labadaa su-aalood inay iga jawaabto gudoomiye mahadsanid waa run waana sax in la la xaa muxuu ahaa caasho geela markay iska casishay maanta lasoo bandhigay shaksi wiil soomaaliyeed marka arrintaa aad baan oga carooday waxaana la geliyey cod ilaa cabaar waan ka dooday dhinac walbana waan u dhigay in dib xataa loo celiyo sababta keentay maxaan ku idhaahdaa sii gabar ay lahayd waa meesha keliya annaga xaqeena aan rabno in lagu ilaaliyo waa meeshii ugu horeysay dastuurka dib u eegista dastuurka oo aan leenahay kootidii dumarka meeshii laga ilaalin lahaa halkaas bay ka imaaneysaa waxaa lagu bedelay wiil dhaliilo uma sameynayo wiilka lagu bedelo laakiin dhaliilsha ugu weyn aan sameynayo waxay tahay maxaa sababay in siidkaas wiil lagu bedelo ma garatay waa in aasi solidaari inagoo wada jir ah arrintan laga caroodaa oo laga geelgashaa sidoo kale guddiyada la sameynayo guddiyada in kootadeyni aanan aanan cayimeen aad baan oga xumahay waa ugu yaraan baa lagu leeyahay ugu yaraan labo qaarkood hal gabal ayaa ku jirta marka waa mid loo baahan yahay in la isugu tago oo oo civil society iyo iyo ayaas dad dibadda soomaalida dibadda jooga aqoonyahan meel walba gabar walba wiil walba ah oo soomaali ah arrintan waa in laga gelgeshaa oona isbedel ka imaadaa waana ku raacsanahay walaashay ayadoo la waa waa ku yartahay maantana la bedelaa waa xadaro waa mahadsanta marka maxaa xal hoo la samayn karaa kasokow in la yidhaahdo raalli kama nihin adigiyo wasaaraddii jooga gabdhihii ee ururada bulshada joogay intaas ka badanay u baahan tahay hawshu tallaabay u baahan tahay ololey u baahan tahay maxaa idin qorshaysan ka wasaarad ahaan in aad gabdhaha ku wargeliso si ay xaqa ay ku leeyihiin dawladda jirtaa ay uga helaan waxa loo baahan yahay inta muddo ahba waa ogeedeen waxaa loo baahan yahay in gabdhaha horta ay qabtaan may ka mid noqdaan meelaha lagu tashanaayo meelaha codka lagu goosanaayo haddii gabar ayba fadhi fadhiinba ama hal iyo laba ay taagan yihiin dabcan waa lagaa cod badanayaa haddii hadday timaado doorasho arrinta tana iyada noqon waxa aan diidanahay oo soomaaliya oo dhan wiil iyo gabarba inay ila gartaan loo baahan yahay meeshu ma aha men versus women meeshu waa xaqi muxuu yahay keliya in la sugaa war meeshaan gabdhihii wax bartay waa joogaane miyaanan xaq u lahayn inta aan raadinayna waa xaqa keliya yani si qalad ah loo micneynin intaanan la dhihin arrintiiyana noqonin gabadh ka soo horjeeda wiil waxa aan raadinayna waxay tahay haddii gabadhii ay u qalanta hala siiyo positionki waa in lagu daraana kooto cayiman ma garatay waxaan soomaali meel walba joogto aan ka codsanayaa haddeer for example waxa soo socda waxaa tahay state formationkii in in in maamuladii la sameeya maamuladii haddii la samaynayo waa waa in isla markiiba la helaa imisaa dumar ah ayaa ka qayb galaya ama dumarkii aqoonta lahaa aawii n ugu dambeyntii n maxaa tala ah oo dumarka guud ahaan ay usoo jeedin lahayd adoo soo koobaya si ay xaqa ay leeyihiinna ay u helaan bulshadiina ay u caawiyaan horta midda ugu horeysa aan aan rabo dardaaran inaan gabdhaha soomaaliyeed aan siiyo waxay tahay ha ka qayb galaan yaynan fadhinan yaanan sugin inta looga yeero waxa waxaa jir waxaa la yidhahdaa af jooga looma hadlo haddii adiga aadan taagneynba hadda xaqaaga waa qaminaysaa deshudno gabdhaha soomaaliyeed waa inay ogaadaan xaqooda waa inay ogaadaan inay soo apply gareeyaan soo codsadaan mataalan mar labaad iyo marka saxaad waxaan ku siinayaa shaqooyinka lagu soo lagu soo sharaxo ee websiteyada gabdhaha waa ku yeeyihiin oo soo apply gareeya aada umahadsan tahay wasiir gabdhaha waxbartay jaamacadaha arrintan aan dhamaystirto gabdhaha waxbartay jaamacadaha idna uma diidana iyadoo kursatay reer leh hase ahaatee way samayn karaan hataa inay inay inay apply gareeyaan gabdhaha waxbartay waa inay tagaan meelaha shaqooyinka laga bixinaayo annaga haddaan dumar nahayna waa inaan isu tagnaa aana isu turnaa aana isu naxariisanaa na qayb galnaa goobaha shaqada aada umahadsantahay wasiir waa mahadsantiin
intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha qoyska haweenka iyo xuquuqul insaanka dahre maxamed cali samatar tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha